بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين باب كالحية مناد ومن كتاب البيوع waxaa odhanayaa baabu lmusaaqaati walmusaaraca baabu lmusaaqaat walmusaaraca almusaaqaat saq min asaqyi baa laga keenayo waa waraabinta beeraha la waraabinayo marka la falayo musaaracaduna waa beerta marka la beerayo wey azarc waa min aziraaca laga keenayo waa marka la beerayo marka waxay samayn jireen qaabka ay u beeran jireen axaadiista inoo cadaynaysa iyo qaabkuu nebigu diiday iyo qaabku ogolaaday marka asalkeeda wuxuu baabku ka hadlayaa qof baa beer leh markaasuu dad kale intuu u dhiibay wuxuu leeyahay beerta beera hadhow markaa ujro la siinaya markaa qofkii beeray ama wixii kasoo baxay la wadaagayo saas weeye macnaha uu ka hadlayo baabka marka waa nooc beeca kamida iyo qaabka wax loo kala gadanayo alxadiid alxaadi wa thamaanuun bacda almi'atain laba boqol iyo siddeetan iyo kow xadiidka can cabdillahi bni cumara radia allahu canhuma ana rasul ana nabiya sala allahu alayhi waalihi wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam caamala ahla khaybar nimankii khaybar deganaa ayuu waxa uu ku shaqaalaysiiyey inay ka shaqeeyaan kula heshiiyey beerihii khaybar nimankii deganaa oo yahuudda ahawaatii khaybar lagala wareegay oo waxa weeye jihaad lagu qaaday oo ay islaami waayeen kabacdi markii marka lagala wareegay khaybar inta aan weli la rarin markii dambe cumar ibn khadaab baa raray ayay waxay kula heshiiyeen macnaha nebigu kula heshiiyey waxay codsadeen inay iyagu beerihii sidii u hayaan oo shaqaalo ka ahaadaan laakiin muslimiintaale beerihii oo haniimay noqon marka wuxuu kula heshiiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam caamala oo macnaha shaqaale inay ka noqdaan ka shaqeeyaan ahla khaybar nimankii khaybar deganaa calaa shatri kala bar wixii maa maa yakhruju wixii ka soo baxa calaa shadri maa yakruju minha wax alla wixii ka soo baxaa oo min tamrin waxa weeye min tamarin waxa weeye ha min tamrin waxa weeye waa tamar wax alla wixii miraa oo ka soo baxa oo zarcin marka nabiga calayhi salatu salam wuxuu kula heshiiyey nimankan beerihii inay beeraan oo iyagu gacanta ku hayaan sanadka marka la beero oo mirihii mirihii ka soo baxaan barna iyagaa barna iyagaa waxay u qaadanayaan shaqadoodii iyo waxa weeye wixii kharashoo ka galay barna waxa weeye nabiga calayhi salaatu salaam bay u keenayaan oo baytulmaalka lagu darayaa muslimiinta le khaybarna waa magaaladii udhaweyd madina marka caamala nabiyu sal ly slam nabiga alay slam waxa uu kula heshiiyey ala khaybar nimankii khaybar deganaa inay beertii beeraan calaa waxayna leeyihiin calaa shadri maa yakruju minha min tamarin aw zarcin marka tamarku waa wixii miraa oo ka soo baxa geedaha sida timirta iyo wax lamida zarciguna wax dhulka ka soo baxaya oo miraha dhulka lagu beero calaa kuli xaal arrintan xadiidkan wuxuu inoo cadaynayaa nabiga calayhi salatu salaam inuu nimankaa la heshiiyey sanad walba markii marka beeruhu soo baxaan oy fiicnaadaan ayaa cabdullahi ibn rawaxa loo diri jiray markaasuu qiyaasi jiray kharsi baa la yidhahdaa wuu qiyaasi jiray intaasaan idinka rabnaaba ohan jira noo keena ha intaasaa kasoo go-aysa matalan kun kintaal baa kasoo go-aya shan boqol baa leedin shanta boqol noo keena saas oo kale marka xadiidka maxaa laga qaadanayaa xadiidka ko waxaa laga qaadanayaa jawaazu lmusaaracati walmusaaqa inay bannaan tahay in qofkii beertaadii inta loo dhiibo la yidhaahda ka shaqee wixii kasoo baxana waa inoo kala bar isagaa marka qarashkii gelinaya isagaa beeraya isagaa falaya isagaa ka shaqaynaya wax alla wixii kasoo baxaa ayaad bar leedahay ana bar leeya aad bay u badan tahay beeraha keliya ma aha dadku aad bay ugu u isticmaalaan dhinaca kale lacagta iyo markale saata mudaarabaa la yidhaha lacagta aan ku shaqee wixii faa'idaha kasoo baxa waa inoo kala bar oo faa'iida wadaag baan nahay laakiin lafihii qof baa leh macnaha lacagti asalkiibuu qofkaana la imaana qofkaana xooggiibuu la imaana marka saas oo kale beerti asalkii qof baa leh qofkaana xooggiibuu la yimid markaas waxa weye ka shaqaynayaan oo waxa hadhow la qaybsanayaa waxalla wixii kasoo baxa wa ka shadrigu waa kala barmarka marka daahirulxadiidku waxa uu keenayaa inaan la shardiyaynin waxa beerta lagu beerayo oo waxa weeye miraha iyo biyaha iyo kharashka inuu bixiyo qofkii beerta lahaa la shardin mayo hadda sidii lagu heshiiye weye oo waxa labada qof ay ku heshiiyaan waxaa ku jirta marka xadiidka laga faa'iidayaayo kale haddii mar la ogaado qofka nasiibkiisii labadii qof qof haddii la sheego inta uu leeyahay qofkii kalena in la sheego muhiima oo in la yidhaahdo adna bar baa leedahay adna bar baan leeyahay muhiima muhiimaddu waxa hadii la yidhahdo beertaan beer waxa kasoo baxa bar baad leedahay inta kale waxaa la fahmayaa inuu qofkii beerta lahaa leeyahay waxaa kaloo laga faa'iidayaa in beertii ay noqon karto lagu jamcin karo musaaqaad musaaqaadka waxaa loo isticmaalaya geedaha nakliga ah oo la waraabinayo oo iyaga aan la beerayna la waraabinayo kale geedaha waaweyn iyo wixii la beerayay oo dhan labadaba waa gelayaa heshiisku haddii uu heshiiyo waxaa kaloo laga faa'iidayaa jawaazu mucaamalati alkufaar gaaladii walow yuhuud ba ha noqdeena in business iyo mucaamalo ida dhex mari karto laakiin diintaada iyo caqiidadaada inaad marnaba aadan waxa weeye iyaga aadan la wadaagin laakiin wixii shaqo iyo mucaamalaad adduunyo labada qof waa dhex mari karaan sidaa daraaddeed marka masaladaas saxiix weeye sidaa nebigu ugu camal falay ayaa loogu camal falaya waana soo marnay in wax laga gadan kara gaaladii kulli waynu soo marnay calaa kulli xaal marka musaaqaadka iyo musaaracada iyo baabkaa wey inuu qofkii yidhaahdo beertaasaan leeyahay beertaydii ku shaqee waana arrin saxiixa oo xadiidkaas caddaynayo culammadana waa caddeeyeen oo waxa weye maaragtay inay bannaan tahay qofka marka lala heshiinaya markaa oo beerta ka shaqaynaya gaal iyo muslim wuxuu doono ha noqdo laa farqa waa lagu heshiin karaa mar haddii dadkii iyagu ay wixii inta ku heshiiyaan ku mucaamilayaan maaha in laleeyahay illaa wa illaa waa inuu muslim noqdo leanna nebigu yahuud buu la galay oo la heshiinaya ujeeda baabka toddobiya tobnaad waxa weeye baabu fi jawaazi ha fi jawaazi kiraa'i alardi bishay almacluum tanna waxa weeye qaab kaloo ay samayn jireen wannahyu can ashuruud alfaasida qaab kaleay samayn jireenoo beeraha ay u isticmaalaan waxay samayn jireen beer buu ninkii leeyahy qof kalaa waxa uu leeyahay beertii anaa beeraye iga kire kiradii waxaad u qaadanaysaa iyo shaqadii ujradii waxaan kuu siinayaa buu leeyahay qofkii beerta lahaa beertii wada beer markaad beertid ayaad qeyb markaa u qaadanaysaa ama waxa weeye waxay odhan jireen iyagu intaa qidcadaa wixii kasoo baxda inbuu u cabirayaa tobankaa higtar wixii kasoo baxdaad leedahay haddaba marka waxaa dhici jiray tobankii higtar oo qofkii shaqaalaha la siiyey inay baaba'do waxba kasoo bixin intii kalena soo baxdo sida xadiidku inoo caddayn doono ama waxaa dhici jirtay inay tobankii higtar oo qofkaa shaqaalaha la siiye soo baxdo intii qofkii maalig lahaa beertana ay soo bixi weydo hadhawa la isqabsan jiray marka markaasuu nebigu nahayey arrintaas laakiin wuxuu ogolaaday haddii wax macluuma war beertaan ka shaqee waxaad leedahay beertaa wixii kasoo baxa kala bar baad leedahay ama saddex meelooda meel baad leedahay ama wax macluuma intaasoo lacagaad leedahay markay beertii dhasho saasoo kale waa lagu kirayn karaa ama inuu qofki yidhaahdo beertaydii hoo sanadka waxa kaaga kireeyey intaasoo lacaga ayaan ku siinayaa ee iga shaqee ama aduu ka shaqayso oo intaasoo lacaga ii keen waxaasoo dhan waa banaan tahay marka alxadiid athani wathamanuun bacda almiatain laba boqol sideetan iyo laba can raafic ibni khadiij radia allahu canhu qaala waxa uu yihi waa saxaabi min alansaar ka mid a kunnaa waxaanu ahayn buu yidhi akhara alansaari xaqla reerka ugu badan xagga beeraha xaqliga waa beeraha waaweyn oo bustaanaha iyo nakliga iyo timirta waxa ka baxaan reeraha ugu beer badan xagga beeraha dadka ugu badan baanu ahayn haddii aan nahay ansaar weliba waxa ka wadaa macnaha faamilkooda ayaanu ansaar ugu beera badnay marka waxaa loo jeedaa beeraha wax laga beerayo ayaa loo jeedaa saas daraaddeed bay ka timid halkaasay ka timid almuxaaqala aynu soo maraynay oo beeraha in la beero marka wuxuu yihi kunaa waxaanu ahayn reerkiisii buu tilmaamaya akthar alansaari xaqlaa macnaha reerka u ansaar qabiilka ansaar la yidhahdo madiino deganaa jilibkayaga ayaa ugu beera badnaa buu leeyahy oon annagaa ugu badnayn xagga beeraha qaala waxa uu yidhi markaa kunnaa waxaanu ahayn nakri inaanu ku kirayna alarda dhulka calaa anna lanaa haadihi qaybtaan annagaa leh walahum haadihi dadkii beerta beerayeyna qaybtaasay leeyihiin oo wax uga soo baxaya fa rubamaa waxaa dhici jirtay inay waxa weye markaas akhrajat haadihi labadii mid ka mid a matalan tii hore intii annagu aanu niri waan leenna masalan kasoo qaad beertii baa waxay tahay boqol hictar waxay leeyihiin sagaashan hictar wixii ka soo baxa annagaa leh tobankaa hictar wixii kasoo baxana dadkii ka shaqaynayaa leh markaasaa waxaa dhici jirtay fa rubanaa waxaa dhici jirtay mararka qaarkood akhrajat haadihi sagaashankii hictar inay soo baxdo oo miro dhasho oo fiicnaato walam walam takruj haadihi tobankii hictar oo qofkii la siiyeyna inaan waxba kasoo bixin matalan macnaha hictarka anaa ku matalaya laakin macnaha isagu wuxuu ka wadaa qeybtaana way soo bixi jiren qeybtaana ma soo bixi jirin fanahaanaa can dhalika waka fanahaanaa can dhalika nebigu taasuu naga nahiyey marka waa bilcagsina way dhici jirtayoo waxaa mararka qaarkoodna dhici jirdhay qofkii shaqaalaha intiisii inay soo baxdo kii beerta lahaana intiisii baaba'do oo ay soo bixi weydo fanahaanaa can dhalika arrintaasuu nebigu naga nahiyey oo noo diiday wa amaa alwariq in lacag lagu kireeyo falam yanhaanaa nagama nahyin oo la yidhaahdo beertaa beer waxa weeye waa waxaad leedahay intaasoo lacaga taas nala kama nahyin oo way banaanta xadiidka ku xigana waa la macne alxadiidu athaliث wathamanuun bacd almiatain walimuslim waxa uu yihi can xandalata ibn qays qaala waxa uu yihi sa'altu waxaan weydiiyey raafic ibn khadiij ayaan weydiiyey can kiraa'i lardi dhulka in la kireeyo oo waxa weeye beerihii la kala kiraysto guryaha looma jeeda had oo degaanka laakiin waxaa loo jeedaa beeraha in la kala kiraysto bidahabi walwarq dahab iyo fida in lagu kireeyo lacag macnaha lagu kireeyo faqaala waxa uu yihi raafic ibn khadiij ba waxa u yihi waa saxaabige laa ba'sa bihi wax dhibaataa male inamaa kaana annaasu dadku waxay ahaayeen xilligii jaahiligii yu'aajiruuna waxay ku kirayn jireen calaa cahdi nabiy sal ly slam iyo qabla alislaam ba waxay samayn jireen waa intaan weli laga nahyin iyaga awal saa isticmaali jiray nebiguna intuuna weli ka nahyin buu tilmaamaya bima calal a bima cala almaadiyaati maadiya mad maadiyanaat maadinayaat waxa weeye isagaaba shiik hoos inoogu qabanaya waayo waxa weeye waa alanhaar alkibaar macnaha weliga biyaha keenaya geeskiisa oo waxa weeye hareerihiisa inta u dhow oo waxa weeye geesgeeska meelahaasoo kale marka badanaa waxaa dhacdaa inuu webiga iyo kusoo fataaho dhow aan ay baaba'do marka qofkii shaqaalahaba waxaa laleeyahay beertii beer waxaad leedahay intaa wixii ka soo baxa inta webiga xigta oo hadhow dhici karto inay baaba'do oo biyo la tagaan ayaa markaa ku kiran jirnay buu yidhi cala almadaniy cala almadiyanaat waxyaalaha webiyada geedkooda kale webiga jiinkiisa iyo dhaansoonidu wa aqbaari ljadaawil marka jadaawilkuna waxa weeye jadwalka waxaa la yihahdaa annahru saqiir sheikha hoos inoogu qabanaya annahru saqiir baa la yihahdaa iyo meesha kanaalku soo marayo webiga yarkaa kanaalka yarkaa iyo meesha uu daadku kusoo beegan yahay inta qaabishanoo hortiisa ah hadhow biyihii baa la tegaya marka dhibaataa ka imaanaysa wa ashyaa min min azarci iyo waxyaalo beeraha kamida ayaanu samayn jirnay buu yidhi maxaa dhici jiray marka fayahliku haada intii qofkii miskiinkaa la siiyey ayaa baabi'i jidhay shaqadiina waxa weye intaasoo bilood buu meesha ka shaqaynayay xooggiisii geliyey wayaslamu haada ninkii maalka lahaa beertana intiisii baa nabadgeli jidhay ama bilcagsi wayaslimu hada wayaslamu haada ninkii shaqaalaha wixii la siiyaa nabadgeli jiray wayahliku haada kii xoola beerta lahaa intii uu cabirtayna waa baabi'i jidhay markaasaa murankii batay oo dhibaatadii badatay falam yakun falam yakun linnaasi dadka uma ahayn kiraa-un ilaa haada kaa un bay isticmaali jireen falidalika zajara annabiyu sala allahu alayh wasalam zajara nabiy zajara canhu markaasuu nabiga diiday calayhi salaatu wassalaam qaala waxa uu yidhi fa amaa shay-un macluum wax la garanayo miya oo madmuuna oo isagu waxa weeye madmuunun ay macnaha damiin leh oo aan baaba-aynin oo lacag iyo wax lagu heshiiyo ama raashin lagu heshiiyo intaasoo kiish baan ku siinaya intaasoo saac baan ku siinaya lagu heshiiyo falaa ba'sa bihi wax dhibaataa ma leh sheikh hoos buu ku qabtay wuxuu almaadaniyaat almaadiyat waxaa la yihahdaa waxa weye alanhaar alkibaar webiyada waaweyn weliba asalkeedu carabi ma-adaa la yidhi kelmadu oo cajabi bay ahayd sida khataabi uu leeyahay marka way carabtay soo dhex gashay kabacdina markaas ayaa la iska isticmaalay ee asalkeeda kelmad cajamiya wey aljadwalna waa annahru saqiir marka labadan xadiid waxay inoo cadaynayaan oo inoo caddeeyey khaafi raafic ibn khadiij qaabkii ay wax u kala kiraysan jireen oo dhulka markii beeraha ay kiraynayaan qaabkay u kirayn jireen oo khaladku ku jiray waxa uu ahaa in qofkii aan wixii la garanayn harar baa ku jira marka iyo jahaala wixii lama garanayo maxaa hadhow ka soo bixi doona allahu aclam sidaa daraaddeed ayaa loo diiday oo laga nahiyey amaa shay macluuma oo la garanayo oo waadixa oo waxa weye qof walba og yahay taas wax dhibaata oo ku sugan male waa la ogol yahay oo dhibaato male maxaynu ka faaidayna marka xadiidka jawaazu kiraa-i lardi ijaarat alardi in dhulka la kirayn karo oo ama beero ha noqdo ama wax kale ha noqdo waa la kiraysan karaa wax dhibaato a male laakin laabudda waa inay noqotaa kiradaasi wax macluuma oo la garanayo ee hadhow aan qarar iyo dhibaato ka imaanaynin oo waxa weye qofkii labadii qof qofna aan dhibaato u imaanaynin ama haddii labadii qof qof ka mida la filaya in dhibaata u timaado waxa weeye taa lama ogola taas lama ogolo mamnuuc weeye sababta waxa weeye waa baycu lgharar culamaduna waxay dhahan wax walba oo qarar iyo waxa weeye uu ku jiro aan kala caddayn lama ogola oo horey baynu usoo marnay wuxuu waa inay cad yihiin oo waadix ay tahay ayaa loo baahan yahay baabu alwaqfi waqfigu waxa weeye waa baabka sideed iyo tobnaad waqfi waxaa la yidhaahdaa inaad wax aad leedahay oo mulkiyada aad ka dhigtid waqaf oo aad tiraahid sida xadiidka bayna ugu cad aynu arki doono inaad tiraahid shaygan matalan dhul baad leedahay guri baad leedahay ama beer baad leedahay sida beerta inoogu imaana isaga uu cumar samayn doono beer baad leedahay markaasaa waxaad leedahay beertan waa waqaf ay waa la xabsiye wey oo lama gadi karo oo lama dhaxlayo oo qof lama siin karo shaksi keligii ciddii lagu waqfo hadba qaabkii loo waqfo haddii qof lagu waqfo waa la siin karaa shaksi oo waa ohan kara adaan kugu waqfay oo beertaa waa ku siiyey oo waa waqaf laakiin qaabka xadiidku inoo caddayn doono waxa weeye macnaha in beertii la yidhaahdo deec ma gelayso cidna lama siinayo waxa ka soo baxa midhaha ka soo baxa baa la waqfaya oo la siinayaa masaakiinta iyo dadka iyo la siinayaa marka xadiidkaa inoo cadayn doonaa waana arrin diinta islaamku la timid oo ma aynan aqoon jaahiligii dadkii jaahiliyadii ma aynan aqoon diinta islaamka arrintan la timid xukumkeeduna waa istixbaab waa sunne waxa weeye ma aha wax waajibah ee waxa weye waa arrin sunna waana fadli iyo wanaag badan bay leedahay oo waxa weeye al- asadaqa aljaariya ayay noqotaa in markaas waxa weye waxyaalo badan baa loo isticmaalaya masaajida iyo madaarista iyo guryaha waxa weeye ee loo waqfo ee dadka danyartaa iyo waxyaalo badan baa loo isticmaalaa laakiin culamadu waxay yidhahdeen shayga la waqfayo waa inay tahay shay ay suurtagal tahay inuu baaqi noqdo oo joogo laakiin madaad tidhahdeen maanta kiish beriisaan qof ku waqfaya de kiishka beriiska markii la kariyo waa dhammaaday waa la cunay ee waxaa la rabaa shay la taaban karo oo lagu intifaaci karo ayaa la rabaa in qofkii lagu waqfo ama ha noqdo baabuur shaqaynaya ama guri ama waxa weeye sidaas kale madrasa waxaasoo kale baa waqfigu galaa macnaha wax asalkoodii joogayaan manfacana ka imaanayso oo waxa weeye laga faa'iidaysan karo oo miro laga guranayo alxadiid araabic wathamanuun bacda almi'atayn can cabdillahi bni cumara radia allahu canhuma qaala waxa weeye asaaba cumar asaaba wuu helay wey macnaha haniimu u helay maalintii khaybar xoolihii markii la qaybsaday ayuu cumar jihaadku ku jiray nasiibkiisiibu wuxuu helay beer weyn oo fiican asaaba waxa uu helay cumar cumar bin khadaab wey aabihiisu ka warinay tilmaamaya cabdullahi bin cumar xadiiska warinay lakin aabihiisuu sheegaya asaaba cumar cumar baa waxa uu helay ardan dhul bikhaybar meesha khaybar la yidhaahdo waa markii yahuudii laga kiciyey oo yahuudii lagala wareegay markii hore iyagaa markaa lahaa laakiin markay dee islaami waayeen oo jihaad lagu qaaday dhul islaam bay noqotay kabacdi marka waa tii ay joogeen oo loo ogolaaday inay joogaan markii dambena cumar baa raray amiirulmuminiin markuu ha ka saaray jaziirat alcarab oo xaggaa iyo ay u guureen ardiga yahuudu degaan asaaba cumar ardan bikhaybar dhul buu helay khaybar uu ka helay fa ata nabiya sala allahu alay slam nebigu u yimid yastacmiruhu ee yastashiiruhu la tashanaya fiiha oo amarkiisa nebiga qaadanayo oo weydiinaya rasuulka ilah maxaan ka yeela faqaala waxau yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow innii anigu asabtu waxaan helay ardan dhul baan helay bikhaybar lam usib aanan helin maalan maal qad weligay huwa anfasu cindii minhu xaggayga macnaha maal maalkaa ka fiican nafiis waxa fiican baa la yidhahdaa macnaha maalkaan maal ka wanaagsan aniga xaggayga weligay ma helin ee macnaha maalkii soo maray oo dhan beertaana iigu wanaagsan dhulkaana helay maanta famaa taamurunii maxaad i amraysaa bihi inaan ku sameeyo inaad sadaqaystaan rabaa oo waxa weye ilaahay horta u sadaqaystee maxaad i amraysaa see baan u galaa qaala waxa uu yidhi oo macnaha cumar waxa uu ku camalfalayaa aayaddii qur-aanka haydoo lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun sababtu waxa weeye maalka aad buu u jeceliyaayo waxa weye waa maal aad u wanaagsan buu yidhi waa wixii maalkiisa ugu jeclaa qaala waxa uu yidhi in shi'ta haddii aad doontid xabasta aslahaa asalkeeda waad xabsiyaysaa macnaha isaga caddayn doona qaabka xabsiga loo jeedo oo waxa weye macnaha lama iibin karo lama siin karo cid waxa weye lama dhaxli karo saa weeye xabsigu beertaani baaqi bay ahaanaysaa weligeed way jiraysaa waa xabsi weeye waa la waqfay waqf baa la yidhahdaa iyo xabsi iyo kulli waa la yidhahda in shita bu yidhi haddaad doontid adigaa ikhtiyaar leh xabastaa aslahaa asalkeeda waad xabsiyaysaayo qofna mulki u noqon mayso watasadaqta bihaa waana sadaqaysanaysaa ey wixii ka soo baxa oo miraheeda ah ayaad sadaqaysanaysaayo dadka lagu quudinaya oo adigu cuni mayside dadkaa iskale markaa oo la siinaya qaala wuxuu yidhi cabdullahi bni cumar fatasadaqa biha cumaru cumar waa sadaqaystay beertii laakiin shuruud buu degsaday gayra annahu laa yubaacu lama iibiyo asl asluha asalkeeda la iibin maayo walaa yuuratu lama dhaxlaayo walaa yuha walaa yuhi yuuhabu cid lama siinaayo wa hibadu waxa weeye wixii qof la siiyo walaa yuuhabu lama siinaayo cid saddexdaa shardi buu udejiyey asalkeeda horta dhulkan intaa ay beertaa ka kooban tahay lama iibinayo waa ko lamana dhaxlayo qofna lama siin karo oo qof intuu iska qaato hadhow ma dhaxlanayo ma gadanayo qaala waxau yidhi laakiin see loo sadaqaysanaya marka miraheedii asalkii wuu waqfiyey ma ujeedaa oo xabsi buu geliyey qof ku ku tagritari kara male asalkeeda qaala waxau yidhi fatasadaqa biha cumaru cumar waas wuxuu ku sadaqaystay bihaa ay miraheeda iyo waxa ka soo baxa beerta oo dhan wuxuu ku sadaqaystay cumar fi lfuqaraa'i dadka fuqarada ah wa fi lqurbaa qaraabadii dadkii qaraabadaha masaakiinta ahaa oo isaga qaraabada u ahaa wa fi riqaabi ay kuwii addoommadii la kitaabeeyey oo addoommada ahaayo isxoraynayay in wax lagaga bixiyo wa fi sabiili illahi jidka ilaahay jihaadka iyo waxa weeye fi sabiili illah in lagu bixiyo wabni sabiil kan wadada hayo musaafirka in wax laga siiyo oo waxa weye laga quudiyo ama jiscin iyo wax laga siiyo wadayfi kii martida ahaa in laga sooro intaasu cumar waxa weeye shardigaasu degtay oo ku sadaqaysta ko fuqaradaa iskale buu yidhi labo qaraabadaa iskale buu yidhi oo waxa weeye la siinaya dadka qaraabada masaakiinta ayaa loo qaybinaya wixii ka soo baxa waxaa kaloo iskale buu yidhi wa fi riqaabi dadkii waxa weye la kitaabeeyey baa wax laga siinaya saddex wa fi sabiili illahi afar dadkii jihaadka fi sabiil illahi wabni sabiil shan wadayfi kii martidaabaa wax laga siinaya shantaasuu cumar ku sadaqaystay haddana markaasu waxa uu yidhi shardi kaluu la yimid waa shardigii saddexaad markii hore wuxuu shardistay inaan la iibin karin oo la gadi karin oo ay baaqi noqonayso markii dambena wuxuu shardistay cidda la siinaya miraheeda ayuu caddeeyey oo ku sadaqaystay markii saddexaadna waxa uu caddeeyey ciddii mas-uulka ah oo ka shaqaynaysa inay wax ka cuni karaan oo waxa weeye aan la odhanayn qofkii ka shaqaynayo mas-uulka ahaa waxba kama cuni karin la odhan maayo waxa uu yidhi marka laa junaaxa wax dembiga kama saara calaa man weliyahaa qofkii mas-uul ka noqda an ya'kula minhaa bilmacruuf inuu cunto ka cuno oo waxa weye ka quuto oo waxa weeye l uu ka shaqaynayaayo mas-uul buu ka yahaye sidii macruufa wanaag aad uma uma takrifarayo ma baabi'inaayo laakiin sidii macruuf ah ow yudcima inuu ka quudiyo oo ka sooro sadiiqan saaxiibkii inuu wax ka sii cunto ka siiyo nin saaxiibkiisaa u yimid dee waa martidii oo kale inuu ka soo dhoweeyo oo waxa weye dee qof markuu u yimid uu cunto ka siiyo dhibaato male shardi kale uu ka soo reebay istinaa gayra mutamawilin fiihi isaga oon maal ka dhiganaynin mutamawil ay maal aan ka tabcanaynin oo intuu waxa weeye maalin walba beertii wixii ka soo baxa qaar gado odhan maayo anigaa intaan qaatay hadhowna maal ka samaysan maayo maya inuu wax ka cuno oo ka quutaa la ogol yahay marka gayra mutamawilin isagoon maal ka tabcanaynin oo maal ka samaysanaynin wa fii lafdin gayra muta'ahirin waa isku macno weeye muta'ahilka iyo mutamawilku waa xoolo samaysasho weeye macnaha maal jamculmaal weeye inaad xoolo ka samaysatid lama ogola halkan cumar marka wuxuu inoo caddeeyey waxa weeye qaabka waqafka loo waqfayo iyo waxa weeye uu cumar u sameeyey ayuu inoo caddeeyey beertii asalkeedii xabsi buu ka dhigay oo weligeed lama gadi kara beertaa qof gadi kara ma jiro waa kow wax alla waxa ka soo baxa marka ayaa sadaqa ah beertaa marka waa sadaqa jaariya sanad walba miraha kasoo go-ayo waa la sadaqaynaya miraha isaga iyo ahalkiisi macnaha ilmihiisii ma dhaxlayaan shabab ku male maxaan ka faa'idaynaa marka xadiidka ko waxaan ka faa'idaynaa marka ugu horeysa waxaynu ka faa'idaynaa in ay bannaan tahay waxa weye waqfigii mashruuciyat lwaqfi ayuu inoo caddeeyey waa marka ugu horeysa mashruuciyat waqfi in waxa weeye waqafkii la samayn karo oo ay mashruuc tahay oo diinta islaamkaa ay ku caddahay waayo nabiga calayhi salatu salaam baaba u caddeeyey marka qowluhu in shi'ta xabasta ayaa laga qaadanayaa inay waqafkii leanna nabigu wuxuu yidhi asalkeeda waad xabsiyeysaa in in shi'ta xabasta aslahaa buu yidhi watasadaqta biha macnuhu waxa weeye alwaqfu waqfigaa laga qaadanaya laba waxaynu ka qaadanaynaa min qowlihi qowlkiisa uu yihi gayra annahu laa yubaacu shuruud loo dejiye weye ay laa yubaacu asluha asalkeeda lama iibinayo lamana dhaxlayo lamana hibeynayo waa shardi uu qofki isagu dhigtay wey ama w alla wixii ka soo baxaa iyadu waa sadaqa wey oo waxa waa la waa la sadaqaynaya marka culamadu waxay idhahdeen wax alla wixii geli kara oo kale saas oo kale oo noqon karaa maal joogaya ayaa la mid ah beertii waxaynu kaloo ka qaadanaynaa shuruud inuu qofku u dejin karo waxa uu isagu waqfay laakiin shuruuddaasi inaynan shuruud ka hor imaanaysa ahayn weeye waxa weeye ama dantii laga lahaa ama waxa weye diinta islaamka ka hor imaanaysa lama ogola marka shuruuddaan oo kale inaan la iibin inaan la dhaxalin inaan maal laga tabcan in waxa weeye uu caddeeyo cidda la siinayo kulli ayaa waxa weeye shuruud wey wa qowluhu laa junaaxa wax dhibaataa kuma saara qofkii ka shaqaynayey inuusan inuu cunto ka cuno waa mubaax wuu caddeeyey laakiin shardi wuxuu isagana uga dhigay waajibku waxa weeye inuunan xoola ka tabcan oo uunan isagii markaa intuu xoola ka tabcado waxa weeye beertii qaabkii loogu talagalay uu ka duwo waxaynu kaloo ka qaadanaynaa xadiidka in lala tashado dadka ahlu cilmiga ee dadka wanaagsan oo khayrka jecel sidaa cumarba nebiga ula tashaday waxaynu kaloo ka qaadanaynaa wax alla wixii shardiya oo mubaaxa oo diinta islaamka aan ka hor imaanaynin in la shardisan karo oo waxa weeye la samayn karo marka arrintan kama hor imaanayso qowlkii nebiga oo ahaa kullu shardin laysa fi kitaab illahi fahuwa batil walaw kana miat sharda sax leannahu kuwaasi waxay ahaayeen shuruud khilaaftay waxa weeye diinta shareecada islaamka khilaafsan amaa wixii waafaqsan wax dhibaato a male leannahu nebigu axaadiis kale uu ku yihi almuslimuuna calaa shuruudihim macnaha cinda shuruudihim marka shuruud wixii la galo shardigu waxa weeye haddii shardi la galo waa la fulinayaa laakiin shardigaasi waa inuu noqdaa shardi aan ka hor imaanaynin waxa weeye shareecada islaamka hadduu shareecada islaamka ka hor yimaado shardigaasi waa baatil waana la tuuraya wax laga soo qaadayana ma jirto walaw kaana mi-at sharda boqol shardiba iyo ka badan ba ha noqdo hadduu rabe taana marka waa waqfigii baabka ku xigaa waxa weeye alhiba isaguna waa nooc min alwaqdi waqafki ka mida lakin tan waa ka duwan yahay waa hiba qofkaanaa la siiyey isaga ayaa iskale oo waxa weye loo hibeeyey isaga ayaa markaas dhaxalkiisii buu gelayaayo isagaa yeelanaya ma aha marka isagu xabsi ma gelaayo marka hibada iyo sadaqada waxay ku kala duwan yihiin way isku dhow yihiin sadaqada waxaa la yidhahdaa qof macnaha markaas aada u naxariisanaysidoo dhibaataysan wixii la siiyaa sadaqa la yihahdaa oo ilahay darti loola jeedo hibaduna waa iska cadiya qof wax haystabaad wax iska siinaysaayoo u hibeynaysaayoo hadiyad iyo waxaa uga dhigaysaa hiba la yihahda alxadiid alkhamis wathamanuun bacda miatain can cumar bn khadaab radi allahu canhu qaala waxau yihi xamaltu calaa farasin fi sabiil illah macnaha waxa uu ka wadaa sabab baa waxaan ugu noqday inuu fuulo qof faras fi sabiil illah macnaha nin baan waxaan siiyey faras waxaana u siiyey inuu jihaadka ku galo marka xamaltu ile faraskii baa wixii xambaaraye isagoo xambaari maya cumar ay macnaha ma waan saaray ma aha waan siiyey si uu u koro oo waxa weye bas ugu shaqaysto waxa weye faraska ayaan u siiyey afaad baawur siisay oo kale xamaltu calaa farasin fi sabiili illahi qof baan waxaan siiyey faras fi sabiili illahi aan yihi faraskaa fuuloo ku jihaad fa adaacahu waa dayacay alladii kaana cindahu kii aan siiyey oo faraskii haystay magaciisi ma u sheegine ayaa dayacay oo faraskiioo wuxuu arkay dhibaataysanoo gaajaysanoo aad u dacdaraysan fa aradtu waxaan doonay an ashtarii an ashtariihi inaan ka iibsado an ashtariihu inaan ka iibsado oo aan dhaho waxa weeye iga iibi maadaama aad dayacday an ashtariihu inaan ka iibsado ayaan doonay wadanantu waxaan u maleeyey annahu yabiicuhu inuu iiga iibin doono biruksin qaymo yar inuu iiga iibinayo maadaama uu dayacay fa sa'altu nabiya sala allahu alay slam nabigaan weydiiyey intii horta aanan ka iibsan oo camalka aanan samayn saasaa loo baahanya masale qofku markuu rabo inuu sameeyo inuu culummada weydiiyo laakiin soomaalida dhaqan waxay leeyihin wix intay sameeyaan markay sameeyaan buu kuleeyahay saasaan sameeyey ka warra waa khalad marka hore waa inaad weydiisid inta aadan wixii samaynin oo aadan ku takrifalin fa qaala nebigu wuxuu yidhi markaa laa tashtari laa tashtari ha ka iibsanin ha marnaba ha ka iibsanin sababtana isagaa inoo caddaynaya oo nebigu wuxuu yidhi markaa walaa tacud ha ku noqonin waxa weeye laa tashtari ha ka iibsanin walaa tacud ha ku noqonin fii sadaqatika wixii aad sadaqaysatay dib ha ugu noqonin leanna wixiiba kuusoo noqonaya marka lama rabo wixii shala aad sadaqaysatay inay maanta kusoo noqdaan wa in acdaaka bidirham hal dirham hadduu xataa kugu siinaayo ha ka qaadanin ciladiibuu marka nebigu sheegay fa ina alcaa'ida fii hibatihi qofkii ku noqda alcaa'id waa kii ku noqday fii hibatihi wixii uu sadaqaystay qofkii la soo noqda oo waxa weeye ku noqda kalcaa'id kiibuu la mid yahay fi qay'ihi matagiisa ku noqonayey macnaha qofkii inta matagay matagiisa dib u cunayey sida eygoo kale ayuu la mid yahay macnaha waxaan waad sadaqaysatay oo waxa weeye adigii dembi dhaaf iyo dunuubtaadii iyo waxbaa laga lagugu dhaafo sadaqay kuu noqotay dib yay kuugu soo noqonin shaygaan maadaama aad sadaqaysatay mar dambe yuu gorahaaga soo gelin iyo maalkaaga kusoo dhex darmi sadaqadiisii ha kuu socotee leanna farasku waa sadaqa jaariyo wuu shaqaynaya oo waa laga faaidaysanaya marka sii daa ha waxa weye marnaba ha kusoo noqonin alxadiiu alsaadis wathamanuun bacd maatain waa lamid waxa uu yihi waan waa laba boqol sideetan iyo lixi an cabdillahi ibni cabaas radi allahu canhuma qaala waxa uu yihi ana rasuula allahi sal l slam qaala rasuulka ilahi waxa uu yihi alcaa'idu kii ku noqonayey fii hibatihi hibadiisi wixii uu bixiyey kalcaa'id kii ku noqonayay weeye fii qay'ihi matagiisii oo kale kii ku noqonayay matagiisii cunayo qayg waa matag wa fii lafdin lafdi kale waxau ahaa fa ina aladii yacuudu fii sadaqatih fa ina aladii kii yacuudu ku noqonaya fii sadaqatihi wixii uu sadaqaystay waxa uu la mid yahay kalkalbi ay yaqii matagay uma yacuudu ku noqday oo cunaaya fii qay'ihi waxa weye matagiisi waa wax aad u liita marka marka nebigu wuxuu ku masalayaa macnaha wax aad iyo aad u xun weyn inaad wixii aad sadaqaysatay dib u soo ceshatid waa wax aad iyo aad u liita lama ogola marka qofku inuu dib ugu noqday wixii uu sadaqaystay marka waxaan ka faa'idaynaa xadiidka kow marka ugu horeysaa istixbaabu alicaanati cala aljihaad qofka hadduu jihaad fii sabiilah ku jira in la caawiyo oo waxa weye lagu caawiyo qofkii wixii uu u baahan yahay laba waxaynu ka faa'ideynaa cumar ibn khadaab radia allahu canhu markii uu sadaqaystay faraskaa uu doonay inuu waxa weye dib usoo ceshado fii sabiililahi buuna u sadaqaystay oo waxa weeye nebigu la tashaday marka in marka ugu horeysa waxa weye wixii intaadan samayn laga fadwo la raadiyo oo waxa weeye shareecada waxay ka qabta la ogaadaa la rabaa waxaynu kaloo ka faa'idaynaa annahyu in la nahiyey in waxa weye waxaa dib loogu soo noqdo wixii aad sadaqaysatay inay kuusoo noqoto aad iyo aad ayay uxun tahay marka ma banaana waa wax aad uxun ma fiicna leannahu sadaqadaadii baa meeshaa ku buraysa marka sadaqa jaariya waxaan kuu tahay marnaba dib ha usoo ceshanin oo waxa weeyana kugu soo noqonin arrintaa marka waxaa laga soo reebaa oo culammadu ay ka soo reebeen iyo waxa weeye axaadiituba waxa la siiyo ilmahaaga qofku ilmihiisa waxa uu siiyo waa ka ceshan karaa waa he waa ka ceshan karaa oo xadiidka soo socdaaba caddayn doona haddii sababa keento waa laga ceshan karaa laakiin qofka kale wixii aad siisay oo sadqa uga dhigtay iyaga marnaba lama soo ceshan karo taas ayuu markaa inoo caddaynaya marka baabkan soo socdaa caddaynaya qofka in laga ceshan karo qofka ilmihiisa inuu kasoo ceshan karo wixii uu siiyey marka baab lcadli bayna alawlaad in awlaadda cadaalad loo sameeyo waa baabka labaatanaad alcadlu bayna alawlaad in cadaalad loo sameeyo fi lcadiya wax marka la siinaayo qaala xadiidku waxa weeye asaabic wahamaanuun bacda miatain laba boqol iyo sideetan iyo toddobo waxa yiri wa can nucman ibni bashiir radia allahu canhuma wiil yar buu ahaa oo waxa weeye ku dhashay madiina sanadkii hijrada ugu horreysay oo waxa weeye ayuu ahaa aabihina waa saxaabi marka wa can nucman ibni bashiir radi allahu canhuma qaala waxau yihi fasadaqa calaya abi aabahay baa wuxuu igu sadaqaysay wiil yar oo kuraya buu ahaa dhowr jire hooyadiisaa marka waxay tiri wiilkayga wax sii aduu baha yar bu aadaalayo keligiis miya dhashay markaasay waxay doontay inuu wax gaara siiyo markaasuu waxa uu siiyey baa la yidhi qaarna beer bay rabaadaha dhahaan qaarna waxay dhahaan adoon marka tasadaqa calaya abi aabahay baa wax igu sadaqaystay bibacdi maalihi maalkiisa wax ka mida ma sheegin marka riwaayadani maalku wuxuu ahaa faqaalat ummii hooyaday baa waxay tiri oo camrata bintu rawaxa oo cabdillah bin rawaxa walaa walaalkeed wa walaasheed walaasheed ayaa waxay tiri laa ardaa kama raali noqonaayo xataa tushhida ilaa aad markhaanti uga dhigtid rasuula allahi sala allah sl rasuulka ilaahay ha waxaan aad bixisay rasuulka ilaahay raalli uga dhig uga dhig markhaanti ilaa rasuulka aad markhaanti uga dhigtid inaad wiilkaa siisay beertaa ama addoonkaa ka raali noqon maayo faindalaqa oo biri in lagu qabsaday ka baqday faindalaqa wuu baxay abi aabbahay baa baxay ayuu yihi nucmaan baa werinaye ila nabiy sala allahu alayh waalih wasalam nebigu u tegey liyurshidahu si uga markhaanti geliyo calaa maa tasadaqanii wixii ugu sadaqaystay fa qaala lahu rasuulu llahi sala allahu alay slam rasuulka ilaahay su-aashaan ku wajahay afacalta haada sidaa ma samaysay biwaladika kulliha kullihim awlaadaada oo dhan mid walba intaasoo kale ma siisay qaala waxa uu yihi laa maya rasuulka ilahi ma siinin de xoolihiiba waxba hari mayaane ma dhaxalba ma siinin qaala waxa uu yihi markaa nabiga calayhi salatu salaam ittaqu llaha alla ka cabsada wacdiluu cadaalad sameeya fii awlaadikum awlaadiin waxaana jawr weeye aada samaynaysa maxaa midna u siinaysaa beer midna aada waxba u siinaynin farajaca abi aabbahay baa soo noqday faradda tilka sadaqa wuu ceshaday sadaqadiisii wa fii lafdin qaala waxa uu yidhi nabiga calayhi salatu salaam falaa tushhidnii hayga markhaanti gelini idan ha fa inii anigu laa ashhadu kama markhaanti noqdo calaa jawrin dulmi anigu kama markhaanti noqdo wa fii lafdin waa canaan weeye lafdigaana fa ashhid calaa haada gayrii anigu jawr kama markhaanti noqde orod cid kale markhaanti uga dhigo ha halkaa marka xadiidkan wuxuu inoo caddeeyey oo ka hadlayaa masalada daqiiqa oo ah alcadlu bayna alawlaad awlaadda in cadaalad loo sameeyo ee aan waxa weeye qofka soomaalidu aad bay ugu ugu khaldamaan waxa weeye ilmihii in badan soomaalida wax iska sameynaya naagtuu jecelyahay ilmaheeda ayuu wixii oo dhan faraha ka saaraya oonan cadaalad u samaynaynin taasi aad iyo aad bay khatar u tahay ma banaana marka in cadaalad xumadaa la sameeyo awlaadda in loo cadaalad sameeyaa qof walbana wixii markaa la siinayo oo hibe iyo waxa weeye hadiye iyo in laga simo salafku waxay ahaayeen inay xataa samayn jireen waxa weye mid hadday dhunkadaan kan kalena waa dhunkan jireen mid hadday wax u keenaan kan kalena waa u keeni jireen way simi jireen oo waxa weye cadaalad ayay markaas u samayn jireen laakiin waxay culummadu ka soo reebeen haddii uu qofkan waxa gaar loo siinayo oo u baahan yahay sabab ay la timaado matalan waa xanuunsan yahay dhakhtar buu u baahan yahay lacag uu dhakhtarkii ku taguu raba ha waa la siinaya ma aha taasi jawr ma aha matalan waa guursado wuxuu u baahan yahay in reerkii lala dhiso oo wax lala tamantaabiyo kuwii kalena waa yareer yihiin oo weli ma guursan ha waa lala tamantaabinaya waa la siinaya wax dhibaataa male waxbarashuu ku jiraayo waxa weye kharash buu u baahan yahay oo lagu kharash garaynaya ha taasoo kale markaa waxa weye ma soo gelaysay dhehen culammadu laakiin in la yidhaahda maalkaanaad adigu leedahay waxa weeye gurigaanaad leedahay beertaanaad leedahay keligaabaa gaar u leh lama ogola liannahu xoolaha qofkaani dhaxal bay gelayaan biri biri markii qofna inuu wax haysto qofna uuna waxba haysan oo waxa weeye waa dhibaato ama waxaaba dhici kartaa maantadaas u qofkii wax bixinayo inay waxa weye biri kuwa kala dhashaan hadhowna qofkii kuwii kale isagoon waxba siin inuu u dhinto marka markaa ay timaado waxa weeye in hadhow ay dhibaato halkaa ka timaado sidaa daraaddeed ayay soomaalidu khaladkay ku dhici jireen oo waxa weye dhibaatadu ka timaada hadda reer miyigoo kale aad bay arrintan isugu qabsadaa waxaad arkaysaa qof baa dhimanaya nin baa dhimanaya markaasaad waxaa arkaysaa ilmihiisii qeyb ka mid ah baa waxay leeyihiin badanaa waxay sameeyaan wiilashana neef qaalin geelabu ku xudumay bay yidhahdaan qaalintaa geelaabaan siiyey markuu dhasho qaalintii baa tarmaysa waxa weye geel badan bay noqonaysaa waxaa laga yaabaa intii kale inuuna siinin gabdhahana waxay yidhahdaan neef ariya iyo waxbaan ku xudumay hadhowna gabadhan arigeedii baa badanaya hadhow beri markii la yidhahdo qofkii dhinto xoolihii hala dhaxlo dadkii waxa weeye qof baaba xoolihii oo dhan dareersanaya intaan anaa leh waa dulmi marka iyo jawr taa weye marka meeshuuna buu ka leeyahay icdiluu bayna awlaadikum hadhow bay isku qabsadaan oo reer miyigu aad bay isugu laayeen geela iyo waxa yidhahdaan ma kaxaysanaysida waa dhaxal wey war maya aabahayga isiiyey war aabaha waxba kuma siin kara xoolaha inoo dhaxal ha waa la isku qabsadaa marka dhibaataa marka taana ka timaada lama raba marka qofku wixii uu markaa u baahan yahay oo waxa weeye daruura keento ama caafimaad ama waxbarasho ama guur ama waxa weye safar uu aadayo wuxun markaa uu isagu isticmaalayo oo waxa weye dantu keenta ha laakiin xoolo uu qofkii waxa weye midna laleeyahay intaan adigaa iskale qaado midna aan waxba la siinaynin waa dulmi weye iyo jawr marka waxaan ka qaadanayna xadiidka wujubu alcadli bayna alawlaad marka wixii hibada ahaa haddii loo cadaalad sameeyo laakiin way banaan tahay qofkii markaad hiba siinaysa ilmahaaga maanta u timi mid walba waxbaad siinaysaa waxa wada siman laxaraj taasoo kale hiba la yidhaahdaa laakiin inaad tiraahid maal uu waxa weye ka dhigta baan u samaynayaa oo siinaya kuwii kalena waxba siimayo taasaa la diidaya marka way banaan tahay hibadii laakiin waa loo cadaalad sameeyo waayo sidoo kale waxaynu ka qaadanaynaa inay jawr tahay haddii aan cadaaladii la samayn oo waxa weeye qof keliya wixii la iska siiyo qaarna la qadiyo inay jawr tahay mana banaana waxaynu kaloo ka qaadanaynaa wax jawr ah oo aan banaanayn qofku inuusan markhaanti ka noqonaynin leanno nebigu wuxuu yidhi anigu markhaanti kama noqdo wax aan wax jawr ah oo waxa weeye aan banaanayn oo dulmiya adu markhaanti kama noqdo sidaasaa la rabaa qofka muslimkaana inuusan markhaanti ka noqon wax jawr ah xadiidka koob iyo labaatan baabka koob iyo labaatanaad waa baabu hibati alcumra tani waa nooc kale oo iyaduna hibada ka mid ah oo waxa weeye xadiidka inoo caddaynaya alcumra ay intaad nooshahay intaad nooshahay ayaad waxaan leedahay wey qof baad waxaad leedahay waxaanan ku siiyey inta aada nooshahay ku intifaac waynu arki doonaa marka saddex qaybood bay uqaybsantaayo hortaba xadiidka aynu akrino alxadiid athaamin wathamaanuun bacda almi'atayn laba boqol iyo siddeetan iyo sideed can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma isaga aabihii ba ilaahay ka raali noqda labadaba saxaabo weeye qaala wuxuu yidhi qada nabiyu sala allahu calayh waali wasalam bilcumra nebigu wuxuu xukumay qadaa wuxuu xukumay annabiyu sal l slam bilcumra cumradiibuu xukumay cumradu maaha tii xajka la aadi jiray cumra iyo cumrata bay kala taha marka cumra waa qofka cumrigiisu intuu nool yahayba waxaa la siiyey wa wuxuu u xukumay marka liman wuhibat lahu liman wuhibat lahu qofkii loo hibeeyey macnaha qof baad waxaa tidhi waxaanan ku siiyey intaad no cumraadan kuu siiyey noloshaada adaa leh haddii marka uu saa yidhaahdo waxaa loo hibeeyey waxaa loo xukumay daahirka xadiidka jumlada waxay keenaysaa in qofkaa uu leeyahay laakiin inta dambea caddaynaysa macnaha loo jeedo qaabka loo xukumayo baabu hibat lcumra waxa uu yihi xadiidka can jaabir bni cabdillaahi radi allahu canhuma qaala waxa uu yihi qada anabiyu sala allahu calay wasalam bilcumra cumradii waxa uu xukumay ay macnaha inta uu nool yahay qofkaani waxaan la siinaayo liman wuhibat lahu qofkii loo hibeeyey wa fii lafdin lafdi kale waxau ahaa man acmara cumra qofkii qof cumro siiya man acmara cumraa man ucmira cumraa qofkii wax loo cumro siiyo la yidhahda waxaa intaad nooshahaad leedahay lahu isagaa leh walicaqibih iyo cirib dambeedkiisa iyagaa dhaxlaya haddii la yidhaahdo macnaha saa haddii la yidhaahdo oo macnaha waxaa lagu cabiraa haadihi laka walicaqibika adiga iyo wixii kaa dambeeyaa leh macnaha waa hibo waa lagu siiyey waay fa inaha liladii ucdiiha kii la siiyey ucdiihaa kii la siiyey baa leh laa tarjicu uma soo noqonayso liladii acdaaha kii bixiyey uma soo noqonayso liannahu cadaa-un waa bixin la bixiyey waqacat oy ku dhacday markaa fiihi almawaariid dhaxal baa galayoo qofkaas markuu dhinto ciddii dhaxalkiisa lahayd ayaa dhaxlaysa taana waa lafdi xadiidka ka mida lafdiga kale waxau odhanayaa wa fii lafdin nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam lafdi kale qaala jaabir waxa uu yidhi jaabir marka uu arrintaas fasiraayey oo macnaha jaabir bin cabdillah laftigiisaa fasiraayo jaabir waxa uu yidhi inama alcumra cumradii allatii taasoo ajaazahaa uu nebigu socodsiiyey rasuulullahi sal ly slam rasuulka ilahi uu socodsiiyayoo macnaha uu qofku dhaxlayo waxa weeye an yaquula inuu yidhaahdo markuu bixinayo hiya laka adiga ayaa leh walicaqibika iyo ciddii kaa dambaysa hadduu taa yidhaahdo qofka la siiyey baa leh hadhowna dhaxalkii ciddiisii lahayd baa dhaxlaysa uma soo noqonaysa qofkii kale fa ama idaa qaala haddii uu yidhaahdo qofku markuu bixinayo hiya laka adiga ayaa leh maacishta intaad nooshahay maacishta intaad nooshahay baad leedahay hadhow ana iisoo noqonaysaa weye fa inahaa tarjicu waxay u noqonaysaa ila aladii ilaa saaxibiha waxay u noqonaysaa kii saaxiibkii markii hore bixiyey ayay u noqonaysaa taas ayuu ku fasiray marka jaabir ibni cabdillah oo wuxuu inoo kala caddaynayaa laba qaybood buu cumradii u qaybiyey in qofkan la yidhaahdo waxaan adaanku siiyey haada alkitaabu laka kitaabkan adigaa leh maa cishta inta aada nooshahay ee macnuu waxa weeye haddaad dhimatid ama aan dhinto kitaabka anaa iisoo celinaysaa oo anaa iskalo ciddii dhaxalkayga lahayd baa leh taasi waa mid iyo inuu yidhaahdo hiya laka adigaa leh walicaqibika iyo ciddii kaa dambaysa idinkaa dhaxlaya waa idin siiyey waay taas marka waa bixin la siiyey oo qofkii hiba loo hibeeyey weligeed ma soo noqonayso wa fii lafdi limuslim lafdi muslim waxau ahaa nabiga calayhi salatu salam wuxuu yidhi amsikuu calaykum taa danbuu marka nebigu xoogaa diiday oo in la yidhaahdo wixii baa iisoo noqonaya waxa uu yidhi marka amsikuu haysta calaykum calaykum amsikuu calaykum amwaalakum maalkiina haysta walaa tufsiduuha ha fasahaadinina fa inahu man ucmira qofkii wax loo cumro siiyo man ucmira cumra qofkii wax loo cumro siiyo fahiya liladii ucmirahaa kii loo cumri siiyey baa iska leh xayan wa mayitan hadduu nool yahay iyo hadduu dhintaba walicaqibihi ay bacda mawtiina waxa iskale oo dhaxlaya ciddii waxa weeye loo cumri siiyey calaa kulli xaal khulaasada xadiidkan waxa weeye riwaayadihiisa oo dhan markii la isku keeno waxaan hibatulcumra macnaheedu waxa weeye waa sidaa soo socota saddex qaybood baa loo qaybinaya saddex qaybood ayaa loo qaybinaya kow inuu yidhaahdo marka ugu horeysa hiya laka adiga ayaa iskale walicaqibika iyo ciddii kaa dambaysa min bacdika taasi waxa weeye waa siin waa ka mulki wareegtay qofkii horay u lahaa waxaan qofkaanaana mulkiyadaa yeeshay oo waxa weeye ay ku wareegtay taasi waxba ka soo noqon mayaan oo dhaxal bay gelaysaa oo qofkaa la siiyey baa iskale midda labaad waxa weeye inuu yidhaahdo hiya laka maa cishta waxaad leedahay inta aada nooshahay ay macnuhu waxa weeye maalintaad dhimatid ama aan dhinto anay iisa noqonaysa ha taasna qofkaasi manfacaadkeeduu leeyahay shaygaane waana inuu noqdaa shaygii shay laga manfacaadsan karo maalan guri iyo baabuur iyo wax lamid oo aan dhammaanay beer iyo waa inu waxaa noqdaa marka taasi waa usoo noqonaysaa qofkii lahaa tan kale waxa weeye mutlaq in laga dhigo oo aan waxba lagu qaydin oo uu yidhaahdo waan haadihi cumra laka waa macnaha hiya laka uu yidhaahdo adaan ku waa ku hibeeyey ha ku intifaac uu yidhaahdo taasna culamadu waxay yidhahdeen qofkii loo hibeeyey baa iskale marka saddexdaasaa marka loo qaybiya labadaasaa marka ugu muhiimsan oo aada loo isticmaali jiray weliba aad waxay u isticmaali jireen midaan uu nebigu diidayo oo ah in weliba doodu waxay ka imaan jidhayo muranku midda la idlaaqo oo waxa weeye aan la cadaynin wixii haddii la caddeeyo la yidhaahdo niyo waxaan waxaad ku intifaacaysaa inta aada nooshahay gurigan deganow inta aada nooshahay haddaad dhimatid anaa iskale taasoo kale muran kama yimaado hadduu yidhaahdo waan ku siiyey oo adaan kuu hibeeyey oo adiga iyo ilmahaaga iyaan idiin hibeeyey qaadana muran kama yimaado laakiin midda la idlaaqaa muranku ka yimaadaa oo yidhaahdo cumraan kaaga dhigay hayso haddaw marka markuu qofkii mid dhinto ayaa laysku qabsanaya taasaa muranku ka yimaadaa markaasuu nebigu diiday wuxuu yidhi xurihinaa fasaadinine haysta ama waxa weye qofkii loo cumrisiiya ayaa iskale oo waxa weye qaadanaya marka asla waxaan ka qaadanayna xadiidka ko marka ugu horeysa jawaazu hibat lcumra in waxa weeya qofku intuu nool yahay wax la siin karo ayaanu ka qaadanaynaa waxaanu kaloo ka qaadanaynaa inay saa u qaybsamayso oo haddii hadba noocii ay tahay inuu xukumku noqonayo haddii uu qofkaani isagu shardiso laakiin waxa fiican waxa marka horeba in la caddeeyo oo waadix laga dhigo ama uu qofku wixiiba waqaf ka dhigto oo uunan waxba cumro iyo waxaa ku xujayne uu ka dhigo waqaf oo yidhaahda waxaani waqaf weeye jayid baabka labiyo labaatan waxa weeye baabu luqada waxyaalaha dhulka laga helo baadida ah alluqada waa wixii dhuma weeye baadida la helo qaabkee loola dhaqmaya iyadana baabkan wuxuu usoo gelinayaa nooc min alintifaaca soo gelaya lagu intifaacayo xadiidka ataasic wa hamaanuun bacda miatain laba boqol iyo sideetan iyo sagaal can zayd bni khaalid aljuhaniy radia allahu canhu qaal waxa weye su-ila rasuulu llahi sala la alay sl rsulka ilah baa la weydiiyey can iluqada waxa weeye can luqadati dahab can luqadati dahab baadidii dhuntay oo dahabka ahayd qofkii lacag buu meel ka helay dahab buu meel ka helay aw ilwaraq ama fidadii iyo lacagtii kulli waa lamide ayaa la weydiiyey maxaa laga samaynaya qaala waxau yihi nebigu icrif waxaad aqoonsataa wikaa ahaa wikaagu waa xarigga ku xiran oo weel markay ku jidho afxirka baa la yidhahdaa wikaa alcaynu wikaa u sahy ayaa xadiis kusoo arooray xata marka icrafu wikaa ahaa wikaagu marka waa waxa wax lagu xiro shayga afka kaga xiran aqoonso oo calaamadihiisa garo wa ifaasahaa iyo weelka ay ku jirto ay wicaa ahaa waxa weeye ifaaska waxa la yihahdaa weelka ay ku jirto garo oo aqoonso ma boorsay ku jidhaa ma kiish bay ku jidhaa maxaa afka kaga xihan qufulka ku xihan waa maxay wixii horta garo oo si fiican u aqoonso calaamadso oo si fiican u garo uma carifhaasana meel intaad dhigtid oo gurigaagii dhigatid uma kabacdi markaa carifhaasana sanad yaboohi waxaa laga laga yaboohinayaa bay dhaheen culammadu masaajida albaabadeeda iyo meelaha dadku isugu yimaadaan iyo iidaha iyo baa laga sheegaya uma carifhaasana sanad waxa weeye yaboohi marka fa in lam tucraf haddii aan la aqoonsan oo wax garta la waayo oo dadki ay sheegan waayaan fastanfichaa waxa weeye isticmaal marka oo ku intifaac fastanfichaa adugu ku intifaac marka oo lacagtii isticmaal walaakin dayn bay kugu ahaanaysaa wax agtaada yaal oo ammaane ah walaakin wadiicatan cindaka waxay kugu ahaanaysaa waxa weeye amaano fain jaaa aalibuhaa yawma min addahri fain jaaa hadduu yimaado aalibuhaa mid doonaaya yawman maalin min addahri zamanka ka mid ah xilligay doontaa noqotee inta aada nooshahay faaddihaa ilayhi sii marka oo waxa weye u gule oo sii xoorihiisii taasi marka waa wixii lacag iyo ku saabsan dahab iyo fida iyo jawhar iyo waxyaalahaas qaala waxa uu yidhi fasa'alahu waxa wasalahu waxa weydiiy waxaa la weydiiyey fii daalat libili xoolaha geela dhuhadaa la weydiiyey geel haddaan meel ka hela ka waran fa qaala waxa uu yidhi maa laka walaha maxaa adiga iyo geel iska kingalay da'haa faraha ka qaad fa ina macahaa waxaa maceeda aho ay wadataa xidaa'ahaa kabaheedii oo cagaheeday ku soconaysaa weeyo meel walba duurkaasay maraysaa wa siqaa'ahaa iyo weelkeedii caloosheedaa la tilmaamayaayo nebigaa sii fasirayo taridu lmaaa biyihii bay arooreysaa oo intay ceerashaa iska tagtay iska soo cabaysaa biyihii oo biyaha calooshay kusoo dhaansataa bil iyay qabaysaa arigoo kale iyo maaha loodoo kale wa ta'kulu shajar geedahay cunaysaa marka maxaa adiga iyo geel iska kingalay xataa iyada bahal looga baqimayo bahalada yararkaa o dhan uma soo dhawaadaan geela bahalaha waaweyn xataa waraa dhurwaaga iyo waxaasoo dhan dawacada iyo way iska celinaysaa xataa yajidahaa rabbuhaa ilaa uu helo kiilaha rabbiga kiilahaa baa laga wadaa marka faraha ka qaad geelha qaadane laakiin culamadu waxay yidhahdeen xilligii cuthmaan ibni cafaan ayaa tuugadii badatay geela xadaysay oo qalanaysay markaasay saxaabadii waxay ku ijmaaceen haddii geel baadiya la helo xataa in la kaxaynayo oo la haynayo oo la yaboohinayo leannahu markii hore dadkii intayna fasahaadin ma jirin geela cidna ma taaban jirin halkaasuu iska daaqi jirayo banaankaasuu iska mari jiray soomaalidana waaba hadda khatar weeye geela waa kala dhacaanba wasa'alahu waxa uu weydiiyey can ishaati waxaa la weydiiyey nabiga sidoo kale arigii fa qaala waxau yihi khudhaa qaado ariga soo kaxe fa inamaa hiya laka adiga ayaa iska lahoo macna haysanaya oo yaboohinaya oo ku intifaacaya haddaad wax yeesho weydid aw liakhiika ama qof walaalkaaya unbaa soo kaxayn doona aw lidi'bi ama waraabaha cunaya marka iyadu dawacada iyo waraabaha iyo wax o dhan baa cunaya oo iyadu waxa weeye de waa arigu waa miskiin wey sidaa daraaddeed iyada cidlo looga tegi mayo waad soo kaxaynaysa afar xukum bu marka wuxuu inoo sheegay xadiidkani saddex xukum awalan marka ugu horeysa waxaynu xadiidka ka qaadanaynaa waxa baadida ah haddii meel laga helo in la soo qaadaayo oo qofku uu haynaayo oo intuu calaamadaheedii iyo weelka ay ku jidho waxoo dhan uu calaamadiyo uu yaboohinayo marka qaabka loo yaboohinayana ma aha in la odhanayo lacag baan hayaa intaa dhan weel saa ku jirta boorso saa ma aha waxaa la odhanayaa intuu calaamadsado waryaa lacagi ka dhuntay waryaa dahab ka dhumay waryaa fida ka dhuntay waka alaab kale sidoo kale markaasaa qofkii sheegtay waxaa leeyahay maxay kuugu jirtay weelkay ku jirtay calaamadii boorsadeeda waa maxay qofkii calaamadihii oo dhan sheegta boorsa noocaas ama kiish noocaas ama saas wixii caddeeya markaa isagaale tiradeedii sheega intay dhammayd markaasaa la siinaya marka waxay yidhaha meelaha laisugu imaanayo oo masaajida banaankeeda albaabada banaanka marka loo soo baxo gudaheeda may masaajidka gudihiisa laguma yaboohin karo oo lama ogola oo nebigu waa diiday oo waa la habaaraya weliba qofkii baadi ku yaboohyo inaan ilaahay usoo celin marka halkaasaa laga yaboohinaya shardigu waxa weye marka sanad buu haynaya sanad markuu saa u yaboohiyo haddii sanadkaas wax sheegta la waayo yeesha wuu iska isticmaalaya laakin wuu qorayaa wuu caddaynayaa waa inuu maaragtay wixii nidaamiyo wey sanadkaa markuu haysto kabacdi markaas ayuu waxa weeye iska isticmaalaya haddii uu marka isticmaalo oo waxa weeye muddo dambe qof toosran ah kasoo wareegtay qof doonaya uu yimaado o yihahda alaabtaasa iga dhuntay xilliga waktigaa markuu ahaa calaamadaasay lahayd uu sheegto waajib waxaa ku ah kii isticmaalay inuu xaqi iska gudo oo siiyo amaa haddii wax sheegto la waayo oo saas ay ku abaado isagiina saa ku dhinto weligeed ba wax sheegto la waayo waxaa laga soo qaadayaa markaa maal ilaahay uu qofkaas siiyayo qofkaasi saasuu ugu tagrifaray waka taas ayuu markaa baabkaana caddaynaya amaa geela isaga shaqo kuma lihin laakin waxaynu nidhi markii dambe saxaabadu waxay caddeeyeen oo ku ijmaaceen haddii tuugo looga baqayo iyo dhibaato iyadana waa la kaxaynaya waa la soo qaadaya waa la haynaya amaa ariga isaga mar walba isaga cidlo looga tegi mayo leanna sababto waxa weye arigu waa daciif weeye oo bahalkaada cunaya wallahu aclamu billahi tawfiiq